markabkan oo lagu magacaabo easer star oo laga leeyahay dalka panama isla markaasina ku badmarayay calanka dalkaasi ayaa ah maraakiibta nooca qaada shixnadaha ganacsiga isagoo lagu weeraray goob ka agdhow marir xeebeedka caalamiga ee baabelmandab markabkan ayaa usii jeeday badda adiryaatiga ee bariga ka xigta dalka talyaaniga isagoo ku rarnaa qalabka farsamada ee ay adeegsadaan warshaduhu markii markabka waxyeello culus ay ka soo gaadhay qaybta mashiinada mas-uuliyiinta markabka ayaa kolkiiba diray dhambaalka xagga isgaadhsiinta gurmadka xeebaha iyadoo jabuuti ay u dirtay markab nooca maraakiibta u gurmada oo kadib si wanaagsan usoo badbaadiyey labaatankii qof ee iskugu jiray mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha markabka jabuuti oo hore u saxeexday heshiiska caalamiga ee dhigaya gurmadka badaha iyo badbaadada xeebaha ayaa mar kaste xil gaara iska saarta gurmadka loo fidinayo badmaaxyada guddoomiyaha maamulka dekedaha jabuuti abuubakar cumar xadi ayaa tilmaamay ahmiyadda howlaha gurmadku ay u leeyihiin isu socodka gaadiidka caalamiga ee badaha en tant que pays jabuuti les bondiers nous a positionné cette position géographique jabuuti dal ahaan wuxuu ilaahay dhigay goob istaraatiijiga iyadoo xil gaari uu naga saaran yahay gurmadka xeebaha iyo in wixii badbaadaha loo fidiyo dadka badmaaxyada howlaha gurmadka iyo birmadka xeebuhu waxay qeyb ka yihiin xasilinta isu socodka wanaagsan ee gaadiidka caalamiga ee badaha waxaan u joognaa oo mas-uuliyaddeedu ay tahay in aan mar kaste u gurmano ciddii waxyeelo ay ka soo gaadho xeebaha jiideeda ka agdhow dhinac kale waxaa maalintii shalay kusoo xidhay dekeda jabuuti markaba ay leeyihiin ciidamada badda ee dalka shiinaha oo si gaara u qaabilsan howlaha caafimaadka waa markii saddexaad ee markabkan uu kusoo xidho dekeda jabuuti iyadoo horey ugu soo gaadhay jabuuti sanadadii laba kun iyo toban iyo laba kun iyo toddobiyo toban markabkan oo howlo caafimaad kasoo fuliyey dalal kale oo afrikaana ayaa hadda jabuuti kusoo gebagabayn doona howlihiisa isagoo kadib u anbabixi doona xeebaha eshiya gaaraan xagga dalka shiinaha markabkan oo toddoba maalmood ku sugnaan doona jabuuti ayaa adeegyo caafimaad u fidin doona qeybo ka mida dadweynaha taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha jabuuti korneel wacays cumar boqore ayaa soo dhoweeyey tallaabadan waxaa halkan ku soo dhoweynaynaa markab ciidanka badda ee shiinaha oo markab dhakhtar socda ah waa dhakhtar weeyaan maaha kii shaqadiisaba waa dhakhtar weeye waxaana uu u yimid jabuuti siduu shacbigeenna ay shacbiga shiinuhu ay u garab galaan ay waxula qabtaan xagga caafimaadka shiin wax badan ayaa naga dhexeeya dad aan saaxiibo ziyaado aan nahay weeyaan saaxiib dheer aan nahay weeyaan saaxiibnimada unbay ka mid tahay maanta inuu marka koraad arkaysa aanay noo yimaado dad fara badan oo dadkeenna oo baahan u baahan dad sbesaalist xagga xanuunnada sbesaalist u baahan ayaa ayay iyay u yimaadeen si wax ay u qabtaan ay u faa'iideeyaan dadka dadka reer jabuuti rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti